dabley la sheegay inay ku hubaysnaayeen bastoolad ayaa waxaa xalay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay ku dileen allaha u naxariistee haweeney lagu magacaabi jiray safiye abuukar karaani oo ahayd agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya haweeneyda dilka loo geysta ayaa horey uga soo shaqaysay bulshada rayidka ah ee soomaaliya sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow dilka loo geystay allaha u naxariistee safiya abuukar karaani ayaa ka dhacay waddada maka al mukarama gaar ahaan meel ku dhow taallada sayidka oo ah bar laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya dilka ayaa waxaa geystay sida la sheegay rag ku hubaysan bastoolad kadibna ka baxsaday goobta uu falku ka dhacay safiya abuukar karaani ayaa waxaa si weyn looga yaqaanay magaalada muqdisho iyo gobolada koonfurta soomaaliya waxay horey uga soo shaqaysay arrimaha bulshada sanadihii ugu dambeeyana waxay ka tirsanayd wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda soomaaliya iyada oo ahayd agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaraddaasi booliiska caasimadda soomaaliya ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin dilka loo geysta safiye abuukar ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho laakiin war kooban oo lagu daabacay bogga twitter-ka ee telefishinka dowladda ayaa lagu sheegay in booliiska soomaaliya uu baaritaano sameynayo maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilo lagu beegsadee dad shaqaalo dowladeed ahaa iyo siyaasiyiin iyadoo dhowr habeen ka hor degmada wadajir lagu toogtay cabdiraxmaan ibraahim macow oo ahaa siyaasi sidoo kalena mar guddoomiye ka soo noqday gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cabdicasiis barrow v o a